wasaaradda howlaha guud iyo reer handhasowka guryeynta dowlad goboleedka koonfur galbeed yana sharciyeeya hayta dhammaan dhulalka danta guud ee gobolka shabeellaha hoose wasaaraddiina awaamiirka eedan dhulalka farti dadka degan gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada baraawe taasoo iniyo sharciyaysadaan dhulalsho halkan inaan baaq ugu diro dadka ku dhaqan gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada baraawe baaqaas oo ah in wasaaradda howlaha guud ay qabanayso ama sharciyeynayso dhammaan dhulalka iyo shagadiga damanyaalaha ah oo basiibka ah bulshada marka waxaan u sheegaynaa degmada baraawa ku dhaqan in ay ka faa'iidaystaan dhulalka ay haystaanna maxaa layidhaahdaa sharciyaystaan oo loona shaqadeeyo dhulalka marka waxaan rabnaa haddii ilaha idmo wasaaradda injineeri iyo isheegadaga nidaamka isheega system dhamaystiran ayay soo diyaarisay oo looga howlgalay micnaha isheegadaga dhulalka gobolka shabeellada hoose gaar ahaan degmada baraawe dhammaan laakiin gobolka shabeellada hoose ee shaqada way ka socotaa haddii ilaha idmo insha allah hadda marka waxaan u sheegaynaa degmada baraawe iyadana inay ka faa'iidaystaan dadka ganacsatada oo dhulalka kule meeshaan waxaan leenahay dhulku ishegadiga si markaas oo u noqdo dhul diiwaan gashan markaas yacnii nidaamkiisii sharciyadiisii iyo qorshihiisii ee wasaaradda maxaa layidhaahdaa ugu shaqayso iska soo diiwaangeli xafiiska gobolka shabeellada hoose degmada baraawe haddii ilaahad insha allahu tacaala waxaan samaynaynaa dhulka waa laguna shaqadaynayaa wadooyina laga bixinayaa maxaa layidhahdaa danta guud harumaha danta guud aan ka bixin doono hadii ilaha idno sida isbitaalka iyo maxaa layidhaahdaa masaajidada iyo dhammaan adiga maxaa layidhahdaa harumaha danta guud ayaa laga bixinaya dhulkaagii wadooyinkayaa lagu bixinaa waa laguna shaqadaynaa baleen adiga qorshe ee maxaa layidhahdaa markaas magaalooyin oo micnaha sheeg lagu magaaleynayo dhulka dhulalka xeerarka markaa wasaaradda ay u dejisay haddii ilahay idna insha allah nidaamkaas inaad soo martaan ayaan idin faraynaa la-anna sidii looga hortagi lahay dhulalka hadda maxaa layidhahda magaalada baraa waad aragteen dhibaatada ka taagan meel loo marayo ma lahan guri ishegada guri kale u gudbi kara ma lahan waayo qof walba siduu roo u dhistay wada ma lahan meedidka meel laga bixinayo ma lahan ambalaasyada meel ka galaan ma lahan dhib haddou dhac maxaa layidhahda oo dibka oo maxaa layidhahda dibdamiska meel ugu galayo markaas ama qofka ugu tagayo ma lahan waayo wadadaba isheeg maxaa layidhahdaa nidaamkii sistamkii qorshe magaaleentii isheegada nidaamka wasaaradda ay lahayd lama soo marin qof walba horooba samaystay marka insha allah annagoo maamulka deegaanka aan kaashanayna waxaan samaynaynaa hadda hadii ilaah inuu haas inaan ka hortagno qorsheyn yahay